الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ciidanka halkan fadhiyo beesha murudsade ee galbeedka walaayada uga aadanaayeen dadka muslimiinta ah hantaasi dhanbana ilaahay subxaana wa tacaala ka karaameeyey inay iska riixaan cudowga waa khudbad uu waaliga wilaayada islaamiga galgaduud u jeediyey waxgaradka iyo ciidamada beesha murugsade ee dhowaan ka hortegay duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen degmada wabxo ee wilaayada galgaduud khudbadaasi oo dhammaystiran ayaad maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah in madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweyne deni oo puntland madaxweyne ka ah ay gadeen degaan degma laasqore ku yaalla oo cadcaddo ilaa durduri la yidhaahdo ayna ka gadeen imaaraadka iyo kambeli israa'iil iyo imaaraadka ka dhexeeya maxaan ka ognahay dhulka xasan sheikh iyo siciid dani ay ku wareejiyeen yahuudda iyo imaaraadka ee ku yaala laasqoray waxgaradka laasqoray oo arrimahaasi ka hadli doona ayaad maqli doontaan dowladaha itoobiya iyo kenya oo kala saxiixday heshiis amni kaasi oo ay sheegeen inay uga hortegayaan weerarada mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa sidoo kale maqli doontaan khudbad uu shirkii nuqabada ka jeediyey ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa maraykanka oo hanjabaad hor leh u jeediyey dowladda elitereya isagoona sheegay in ciidamada xukuumaddaasi ay weli ku sugan yihiin waqooyiga waddanka itoobiya iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay marxaban wa ahlan wa sahlan ku soo dhowaada wilaayada jubbooyinka meesha aad ka tagteen gacmo furan qalbisan iyo walaalo idin jecel wilaayadii islaamiga jubbooyinka oo xaflad soo dhoweyn ah u samaysay culimmada wilaayada jubbooyinka ee dhowaan ka qayb galay shirweynihii culimmada ee dhowaan soo idlaaday kelimaadkii laga jeediyey xafladdaasi ayaad maqli doontaan xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeena caawa aan diradda ku saari doonno waaliga wilaayadii islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa khudbad u jeediyey waxgaradka iyo ciidamada difaaca shareecada ee beesha murugsade kuwaasoo dhowaan ka hortegay duulaankii murtadiintu ay kusoo qaadeen degmada wabxo ee wilaayada galgaduud haddaba kusoo dhowaada khudbadda waaliga awalan allah subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii nicmooyin fara badan nooga nicmeeyey ee diintan islaamka na siiyey ee na fahamsiiyey qaabka ilaahay ugu talagalay diinta in loo qaato oo ilaahayna loo caawido subxaana wa tacaala allahaasaa u mahad celinaynaa weliba ardul jihaad iyo ardul ribaad iyo ku dhaqanka shareeca islaamka ee deegaan laga maamulo oo dadka muslimiinta diintooda ilaahay ka ciseeyey ilahay baa ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala antaas kadib ciidanka halkan fadhiyo beesha murugsade ee galbeedka walaayada uga aadanaayeen dadka muslimiinta ah gaar ahaan galbeedkeeda ee beesha murugsade degan ee codowga ilaahay subxaana wa tacaala oo muddo badan lala dagaalamayey aaggan oo maaragtay aag muhiima ah ilaahay dejiyey wakhto badanna iska dayd badan aa deegaankan uu soo maray oo codowga xaggiisa ka imaanaya i duulama antaasi dhanbana ilaahay subxaana watacaala ka karaameeyey inay iska riixaan codowga haddii mushrikiintii oo dadka qubuuraha oo maaragtay ka towjiihinayey qubuur caawudka ilaahay kheyrkiisa in la caabudo dadkii ku hogaaminayay hadday yihiin duulamadooda duulankii etoobiya oo laba jeer oo wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayadan kusoo qaaday hadday tahay oo waxaa la arkayaa agagaarka wabxo taariikh ahaan inay martigelisay duulamo noocan ah oo isbaxaysii ah oo tacaddi ah oo xadgudub ah oo dadka muslimiinta looga soo qaadayay dhankan ayaa reer wabxo waxay u baabaac dhigeen inay intaas dhan taariikh ay ka galaan sidaas oo kale codowga soo duuriyaasha ana meelo badan qubuurtooda iyo baktigooda looga cararo deegaankan waa taariikh weyn uu leeyahay maantana waa maalin kale oo duulaan isbaxaysi ah maraykan iyo diyaaradihiisa iyo murtadiin oo ay kasoo duuleen taasna marka insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa in saacado kooban meesha ay soo istaageen geedkan hoostiisii hadda gudaha ay usoo geli waayeen taasoo laba qaybood oo maaragtay reer wabxo iyo reer murunsade guud ahaan runtii ay uga hortageen midda koowaad raggan halkan joogo oo ciidanka ah oo hubaysan hadda ka horna soo bandhigay ama beesha ay soo bandhigtay ciidan in deegaamadeeda haddii lagu soo xadgudbo haddii ay dhacdo qadiyadaasi inay ka jawaabayaan kulamo horey oo maaragtay beesha ay qabatay oo loo daawaday oo iclaamka galay oo ay ballanqaaday ee jiray marka maanta in marka ciidankii asagaa lasoo bandhigayay in codowgaasi soo duuliyaasha diyaarada watay oo runtii macaarig lala galo adag oo nimankaasi maalamo maaragtay xiriir ah dagaallo ay socdeen diyaarada ay ka qayb galayeen oo raggan markaa jilibka u aastaan oo u adkaystaan qadiyadaas horta runtii waa qadiya oo in ilaahay ugu mahad celiyaan beesha iyo ciidankeedaba loo baahan yahay waa daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa waay in adiga maaragtay wax go-aansato wanaagsan oo sharaf ah kadib in ilaahay ku hirgeliyo nafteeda ilaahay in looga shukriyo loo baahan yahay marka qadiyadaasi oo runtii maanta ay tahay maalintii ay soo galeen maaragtay hal maalin hadda kaamil ama joogin waad ogtihiin waxayna u adkaysan waayeen xabadda kuleelkeeda iyo maaragtay qeybta kale bulshada degan reer wabxood gaar ahaan u mahad celinaynaa oo maaragtay raggii hadday yihiin gabdhihii hadday yihiin culimmadooda dad yar iyo dad weynba meeshaan adduun waxay u yaalay oo maaragtay noloshooda ay ka socotay inay codowgaasi ay maaragtay maanta uga baxaan oo maaragtay hal qof meesha ay waayaan ay la hadlaan ay bartiis arkaan ay marka meeshii ay yaabeen nimankaasi dagaal labaad wuxuu ahaa oo dhabarka looga jibiyey in dadka muslimiinta gaalo rabin reer wabxood inay gaalo rabin in maaragtay murtadiin rabin in baybal iyo dastuur iyo dimuqraadiyad rabin war oo tusinayo oo ficil ficili ah oo maaragtay ay ka doorteen noloshii niqaabaadka iyo maaragtay ceelashii iyo meelaha baadiye ay galaan ay ka doorteen qadiyadaasba markaan keentay in codowgii meesha ka cararo codowgii inuu dhabarka jeediyo asagoo maaragtay hadafkiisii iyo qayladiisii aada maqlayseen marka loo dhabarka loo saaro maaragtay ceeb iyo maaragtay fadeexad maaragtay dushooda ka dhacday saaad u jeedaan ayagoo islacanadaayo ayagoo is caynaayo ayagoo maaragtay kala cararaayo ayay meesha ka tageen maqaaladii maanta waa xur oo dadka muslimiinta ah maasha allah u shareeca ilaahay sabr oo maaragtay oo la sabray oo maaragtay ilaahayna la la kaalmaystay ilaahayna loo khuduucay ilaahayna subxaana watacaalaa la tala saartay taasay ka timid bayna cashiyatin waduxaaha ma aha oo maaragtay qadli iska dhacayso maaha ragnimo iyo waxay u baahan tahay adkaysi marka intaasi runtii muslimiinta farxad ay u tahay haddii wilaayaadka islaamiga meel la joogaba masaajidadii maaragtay wilaayaadka islaamiga gaar ahaan meelaha hadda xamlada ka soconino jubbooyinka hadday tahay baa'i bakool hadday tahay shabeellada hoose hadday tahay ilaa geda hadday tahay masaajidee laskala takbiirsaday markii gaalada meeshan ka carareen beeshana runtii waa la og yahay oo dadka muslimiinta waxay ugu farxad badan yihiin qofkii meel ka aadan meeshiisii in looga soo dhicin in markaan xaggiini maanta muslimiinta farxad ay ka maqlaan inay ay maqlaan in maaragtay codowgii ilaahay subxaana wa tacaala dhabarka loo saarayo oo maaragtay haziimo iyo maaragtay caro loo saarayo kii kula dhashay hadduu yahay iyo mid kaa fog hadduu yahayba waxaan ognahay raggan qoryooda haysto hadda na halkan fadhiyo qaar ka mida wiilashooda ridada soo wadatay ridada ku biira inay halkan ayayna ku soo socdeen waa ognahay in marka aayadihii qur-aanka laa tajidu qowma yuuminuuna billahi walyawm alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaahum oo abnaahum oo ikhaanahum oo cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim uliimaana inay dhaqan gashay oo abi cubayda camr ibnu jaraax oo maaragtay aabihiisi asaga iska hor yimaadeen si loo dhaqangeliyey xilligii saxaabada inta meesha looga dhaqangeliyey runtii la isu sheegay nimankaas nimankaasna indhaha faraha laga geliyey marka qadliyadaasna waa qadliya ilaahay subxaana wa tacaala arkaayo ilaahayna subxaana wa tacaala aan rajaynayno in wax badan adduun iyo aakharaba kheer aad ka heshaan in markaan waxaan dardaarmaynaa dariiqa weli ma dhammaanin oo maaragtay dariiqu waa dheer yahay in la adkaysto la sabro oo cizada iyo sharafta iyo karaamadana maaragtay waxay u baahan tahay dulqaad iyo sabray u baahan tahay cadowgana maalinba maalintii ugu dambayso oo kaartidii soo dejiyo qorshadii soo dejiyo saanay u fashilmaysaa maalmaha ilaahay ku fashilaya subxaana wa tacaala marka aad iyo aad ba muslimiinta iyo maaragtay mujaahidiintana garab istaag aad garab istaagdeen gaar ahaan odayaasha beesha murunsade oo maaragtay hogaanka u ah oo maaragtay waxgaradkooda hooshaan iyo xamladan inta inta ku socotay hal mar kama bixin furmaha hal mar guryahooda ma aadin jazaahum allahu khayra aljazaa runtii saana lasla taagnaa oo taasna marka midnimada iyo wadajirka iyo maaragtay ilaa maaragtay waxaan ognahay murunsado meel uu joogaba haddii galhareeri ay tahay haddii agacadda ay tahay meesha bari ugu fog inay raggooda ay halkan ka qayb qaadanayeen ay ku jireen marka qadliyadaas marka inaan insha allahu tacaala aan wadno oo aan ka sabrno oo aan adkaysano insha allahu tacaala mujaahidiintana garabkiin waaya ilaahay haidin barkeeyo maaragtay ehelkiin alhadin barkeeyo maalkiin allaha barkeeyo diinta ilaahay hanagu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo istiqraar oo maaragtay ku dhisan islaamnimada ilaahay hanagu nooleeyo taasba marka insha allahu tacaala dardaartayna tahay oo salaantayna ay tahay hadda alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa maxaan ka ognahay dhulka xasan sheekh iyo siciid dani ay ku wareejiyeen yahuudda iyo imaaraadka ee ku yaala laasqoray qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka waxaana la diyaara walaalkeena suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta maanta waxay dagaal culus ay ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaano labada garas ee dhacaduleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka kulbiyow sidoo kale wilaayadaasi waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay ay weerareen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow wilaayada banaadir howlgal qaraxa ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen guri kaabiga ku hayaa xerada xalane ee magaalada muqdisho ayay ku beegsadeen saraakiil iyo askar ka tirsan maleeshiyaadka uu tababaray turkiga inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah kadib qaraxii koowaad markii uu dhacay waxaa goobta gurmad ahaan u yimid maleeshiyaad murtadiin ah waxaana allah fadligii libaaxida tawxiidka ay la beegsadeen qarax kale kaas oo isagana uu ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah isla banaadir waxay xalay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ay ku qaadeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda ridada soomaaliya oo ah mid ka mid ah xarumaha laga soo maleego dagaalka diinla dirirka ah ee ka socda soomaaliya isla banaadir waxay mujaahidiinta xalay dagaal ay ku qaadeen fariisinka murtadiinta ee xaafadda goofka shiraaya ee degmada daynile waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada shabeellada hoosene waxay ciidamada mujaahidiinta iyo dagaal ay ku qaadeen xerooyinka ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanada laanta buure iyo deegaanka danow mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa daaha ka qaaday in madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka ridada puntland ay deegaan ka tirsan gobolka sool ay ka iibiyeen maamulka yahuudda iyo dowladda ridada imaaraadka carabta waxa uu sheegay in deegaanka laga iibiyey yahuudda iyo imaaraadka uu hoos tago degmada laasqoray isagoo xusay inaysan aqbali doonin wuxuuna sheegay in gumaysi ay ka dhiidhiyeen awoowayaashooda aysan aqbali doonin waxaana mar uu hadlayey hadalladiisii ka mid ahaa waxaan sidaa baaq baryaha kan miiriyaha iyo saxaafadda qabsaday oo ah degaanka aanu ka soo jeedno iyo degma laas qoray in madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweyne deni oo puntland madaxweyne ka ah ay gadeen degaan degma laas qore ku yaala oo cadcaddo ilaa durduri la yidhaahdo ayna ka gadeen imaaraadka iyo kembeli israa'iil iyo imaaraadka ka dhexeeya waxaanu leenahay arrinkaas dadka ilaahayga dhulka kama dhexaysiin cidba ilaahay meel buu ku abuuray degaanka annagaa odayadeedii ah annagaa dhaqankeedii ah annagaa mas-uul ilaahay nooga dhigo ilaahay nagu abuuray mana yeelayno in ma garanaysayey layska keeno kambeniyo iyo ciidamo calooshuu shaqaystayaal ah awowayaashayaa diiday in la ma garanaysaye gaal iyo gumaysti uu dego oo la og yahay oo ay qoran yihiin heshiisyadii badda dusheeda ingiriis lagula saxiixday loo diiday in dhulka loola dego badda dusheeda lagaga saxiixay maraakiib dushiis maanta oo sabena kan la joogo yeeli mayno in ma garanaysaye gaalo iyo gumayste la keeno iyo imaaraad isxambaarsan waxaanu baaq u diraynaa markaa madaxweynayaasha deni iyo xasan sheikh eegada iyo degma laasqoray waxaanu leenahay degma laasqoray gadmi mayso maantana nala gumaysan maayo dhowaan waxaa dekeda magaalada boosaaso ka soo degay ciidamo ka socda dowladda imaaraadka carabta iyo qalab militari waxaana loo soo gudbiyey degmada laasqoray halkaas oo la sheegayo in saldhig militari looga dhisayo maamulka yahuudda waxaana qorshahani wakiil uga ah dowladda imaaraadka carabta yahuudda ayaana xilligani danaynaysa saldhigyo militari oo ay ka dhisato baddacas murtad xasan sheekh maxamuud oo mar labaad bishii mey loo doortay madaxweynaha kooxda ridada ayaa wuxuu cilaaqaad la leeyahay maamulka yahuudda murtadkan ayaana waxaa sannadkii labakunlixiyotobankii murtadkan ayaana sannadkii labakunlixiyotobankii waxa uu booqday deegaanada ee yahuuddu xoogga ku haysato sida uu qoray wargeeska the times of israa'iil dowladaha saliibiyiinta ah ee kenya iyo etoobiya ayaa kala saxiixday heshiisyo amni kuwaas oo looga hortegayo howlgallada mujaahidiinta ee ku sii kordhaya waddamada dhacabariga qaaradda afrika heshiisadan ayaa waxaa kala saxiixday hay-adaha sirdoonnada ee xukuumadaha adis ababa iyo nairobi waxayna walaac xooggan ay ka muujiyeen weerarada lagu beegsanayo dadka nasaarada ah gaar ahaan kuwa lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka halganta bariga qaaradda afrika ayaa howlgallo kala duwan ka fulisa waddamada dhaca mantiqadda kuwaas oo ay kumanaan ciidamo saliibiyiin ah oo ka socda ay duulaan diinla dirir ah ay ka wadaan dhulka soomaaliya iyagoo hadafkoodu uu yahay duminta nuurka islaamka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa hanjabaado hor le u dirtay dowladda eritreya iyadoo sheegtay in kumanaan ka mid ah ciidanka xukuumadda asmara ay weli ku sugan yihiin waqooyiga dalka itoobiya sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa sheegay in ciidamada eritreya ay sifo sharci darro ah ugu sugan yihiin gobolka wuxuuna ku hanjabay cunaqabateenno hor leh oo ay soo regi doonaan kama gaabin doonno inaan cunaqabateenno soo rogno si loo xaqiijiyo in heshiiska nabadda la ixtiraamo oo la dhaqangeliyo iyo in lala xisaabtamo kuwa geysta xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayuu yidhi dowladda eritereya kama aysan hadlin hadalkani ka soo yeray maraykanka waxayna xukuumadda asmara dhowr jeer oo horay ay beenisay in ciidamo ka socda ay ku sugan yihiin itoobiya muddo laga joogo laba isbuuc ayay ahayd markii waddanka koonfur afrika ee heshiis xabad joojin ah ay ku kala saxiixdeen dowladaha itoobiya iyo jabhadda t b l f waxaana ilaa iyo hadda gobolka laga saarin ciidamada eritereya oo u joogay gobolka inay caawiyaan xukuumadda adis ababa xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaada guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faaafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وت- waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa dhowaan waxaa soo idlaaday shirweynihii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kaasoo looga hadlay xaaladda dalka uu marayo iyo jihaadka lagula jira saliibiyiinta iyo murtadiinta haddaba waxaad kusoo dhowaataan khudbad uu shirkaasi ka jeediyey ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراق كم طال اشتياق
بسم الله الحمد لله إلهي baa mahad iska leh Ee, mahaddaas alle kadib waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo meesha isugu yimid ee nuucyada badan u yimid ayagana waxaan leeyahay insha allahu cishi iyo sharaf dheeraada kuwa ku noolaada allah idinka dhigo Ee, intaas kadib hadalka waxaa la yidhi lamana badsho lamana bacsho waxaan rabaa qodobadii muhiimka ahay oo meeshaan usoo istaagay inaan aado Ee, sad- labadii qodob oo bayaanka ahay oo la soo saaray oo midna ay soo saareen culummada ee haddii alla kuu roon yahay muddada badan fadhiyey midna ay soo saareen ee odayaasha iyo ugaasyada ee haddii alla kuu roon yahay iyaguna fadhiya labadaba haddii aan nahay reer maxamuud hiraab waxaan u qaadanay si buuxda oo kalsooni leh Ee, nimaana waxaa la yidhi shaydaanka halla qabtaa la yidhi gacanowna ka gubtay oo midhaa awal waa hore ka laabneed anigu qaybtayda awal aan bahayo uri ilaa gacanta awal ka gubnoodo saatan u hayay haddii aan nahay reer maxamuud hiraab qaybtii nagu aada awalan hore u hayn haddana bayaanka soo baxa waa aan qaadan Ee, sidoo kale waxaan leeyahay reer maxamuud hiraab waxay qaateen kutubka ilaahay inay ku dhaqmaan waxay qaateen ciddii la qaadataa inay gacal u tahay waxay qaateen cid kasta oo haddii alla kuu roon yahay darisa oo walaala oo la jaara oo kutubka ilaahay qaadata ama ka dheer oo kutubka ilaahay qaadata inay gacal u tahay waxay qaateen cid kasta oo kutubka ilaahay ka soo horjeedaa inay cadowgeedii tahay oy cadow la yihiin intaasaa noo meel yaala insha allahu biidnillaahi alkariim waxaan kusii darahayaa anoo raba hadalka inaan soo koobo ciddii isku dayda waxaan ilaahay raalli ka ahayn ayadu inay raalli gelido u suuroobi mi ilaa ilaahay yaanba raalli ka ahayn yay kulligu inay ha iska dhaaftaan leenaha yay ummadda kullayna ha iska dhaaftaan leenaha ummadda uga raalliga ahune ilaahay ha u toobad keenaano oo ha ka joogeen waxaan ilaahay raalli uga ahayn qofkii aakhiradeedu inay qurxoonaato rabtaa ilaahay kutubkiisa ha qabsato qofkii adduunka sumcad ka rabtaa ilaahay kutubkiisa ha qabsato dadka waxa kale loo sheegaayo oo maarata hadda khiyaartii iga horreyda ay tiriday waxaan leeyahay ilaahay ha u toobad keenaan hana ka joogeen waxaan ilaahay raalli ka ahayn cid socodsiin kartaa ma jirteen waxaan leeyahay dadka iyo dalka iyo diinta cadowga ku soo duulay maxaa tidhaahdeen allaha jebiyaan leenahay aniguna intaasaan galabta kusii daraa sida hadda odayaasha iga horreyday oo khiyaarta ay u qaybsadeen oo la yidhi maaragtaa qolo walbaba wixii ku aadan ha iska celido nabadoonka ciddaa ka hadlay oo xaaji bashiiraa ka hadlay dadkuna hadda mahan isku baramaayo ogola hore la isu yaqiin wixii nagu aadanaa wixii nagala gudboonaan ka yeelaynaa haddii alla idmo waxaan ku aadanaha ma aysa imaan jiran mana imaan doonaan haddii alla idmo marka intaasaan hadalkayga kusoo koobaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga jubbooyinka ayaa waxa ay xaflad soo dhoweyn ah u samaysay culimmadii ka socotay wilaayada jubbooyinka ee dhowaan ka qayb gashay shirweynihii culimmada ee dhowaan soo idlaaday xafladaasi ugu horreyntii waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستجرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أحبتي في الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay marxaban wa ahlan wasahlan kusoo dhowaada wilaayada jubbooyinka meesha aad ka tagteen gacmo furan qalbisan iyo walaalo idin jecel marka horena aad ka tagteen haddana idinkoo nabad qaba aad u timaadeen ayuha alculamaa ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo ummadda ayaa wanaagga iyo khayrka aad u iftiimiseen nasaa'ixdii iyo wixii aad la kulanteen iyo shirkii culummada aad ka soo qayb gasheen iyo waxyaabihii aad meesha kusoo aragteen iyo warbixinadii aad iyo aad bay noo farax gelisay waxayna noo noqonaysaa waxa weeyaan iftiin waxayna noo noqonaysaa thabaat inaan ku sugnaano dariiqa xaqa waxayna noo noqonaysaa mar walba inaan insha allahu tacaala aanan mar walba aan joogteenno nasteexada iyo wax isku sheega iyo waxa weeyaan iska warqabka dhammaan aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayn aad iyo aad baan ugu farxsannahay culummadu waxaa la yidhaha min a'imati alhudaa wa masaabixi duja weeyaan a'imadii hanuunka inaad tihiin waxa weeye kuwa xilliga mugdiga la iftiinsanay inaad tihiin alculamaa warasatu alambiyaa dadkii ambiyada dhaxlay inaad tihiin waxaan idinku baraarujinaynaa inaad mar walba idan ka zuulin inaad waxa weeye xaqa caddaysaan xilli walba iyo goor walba waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda uu ku badbaadin jiray culamo min laga soo bilaabo xilliga nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam nebi maxamed markuu geeriyooday waxaa ilaahay ummadda muslimiinta uu ku badbaadiyey abubakar radia allahu canhu caamu ridda markay dhacday dadkii ay waxa weeyaan dad badan oo nebiga rumeeyey xilligaas ku sugnaa waxa weye maka iyo madiina iyo dholol badan waa ay ridoobeen markii dambe waa isaga istaagay khudbadiisii cajiibka ahayd wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum waa isagii yidhi ayanqusu diinu wa anaa xayun waa isagii waxa weeye dadkii muslimiinta xeradii kusoo ceshay intooda badan alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka xiliyadii ka dambeeyey cabaasiyiin ha noqdeen umuwiyiin ha noqdeen xiliyadii kasii dambeeyey ee waxa weeyaan mamaaligta iyo dhammaan waxaa soo bixi jiray rag culamaa ah ay ka mid yihiin saciid ibnu jubayr imaam alawsaaci ay ka mid yihiin cabdullahi ibnu mubaarak lama tirin karo ilaa xuruub saliibiya xilliga ay dhacday tataarkii dad culamaa baa islaamka ku badbaaday bacd allah waxa weye ibnu taymiya oo kale iyo raggii ka dambeeyey dacwadii waxa weeyaan salafiga ayay faafiyeen towxiidkii saxiixa ayay ummadda gaarsiiyeen alxamdulilah ilaahay baa gacmahooda ku badbaadiyey ummaddaas dacwadoodana in badan caalamkao dhan bay waxa weye ilaahay uu gaarsiiyey saasoo kale soomaaliya xilligii siyaad barre iyo xiliyadii ka horreeyeyba ilaahay wuxuu mar walba waxa weye muslimiinta bariga africa uu ku badbaadinaya rag culamo ah culamo badan baa waxa weye meesha iskugu tagtay khayr badan baa meesha kasoo yaray alxamdulilah waa noo keenteen idaacaddii baan ka dhegeysanayna oo iclaamkii baa noo soo gudbinaya annagoo dhan kaanama inaan meesha howlka aan wada fadhin oo kale noqotay ilaahay mahadi aad iyo aad baa loogu riyeeqay aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey aad iyo aad baanaan waxa weeyaan nasteexadii iyo kalimaadka aan noo jeediseen aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay subxana wa tacaala ha idinka aqbalo waxaan idinkula talinaynaa mar walba iyo xilli walba inaydin ka daalin kelimadda xaqa inaad sheegtaan mujaahidiinta u sheegtaan ummadda muslimka meel walba ay joogtaan u sheegtaan aad u caddaysaan xaqa ilaahay subxaana watacaalana waa asagii idinkula ballamay latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah inaad xaqa ummadda u caddaysaan iidan qarin marka insha allahu tacala ilaahayna ha idin barakeeyo cilmigiina allah idin barakeeyo soo dhowaada wilaayadiinii wilaayada jubba kusoo dhowaada insha allahu tacala aad iyo aad baan ugu farxsannahay soo noqodkiina bixitaankiinan aad baan ugu faraxsanayn khatwadiina iyo waxa weeyaan wixiina soo gaaray aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay subxana watacala miisaanka xasanaadka idiin saaro insha allahu tacaala dhammaan aan isku kaashanno kelimadda ilaahay koryeelkiisa hada wabilahi towfiiq sidoo kale waxaa halkaas iyaguna kelimaad ka jeediyey culimmadii xafladda soo dhoweynta loo qabtay in macnaha culummada marna la sagootiyo marna la takriimiyo oo la diyaafeeyo waa wax ilaahay subxaana wa tacala lagu mahadiyo aad baan maamulka ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyo jubbooyinka aan uga mahad celinaynaa haaniyan culimmada dowrkoodii way qaateen wayna qaadanayaan insha allahu kana daalimayno waa wadiifo iyo shaqo rabbaaniya ilaahay subxaana wa tacaala uu noo igmaday qofba meel buu camalka kaga jiraa kullu shaksin lahu haqrun khaas haqriga dadka culimmadu waa inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay baahiyaan waa inay ogaadaan inay dadka ilaahay u sheegay ay yihiin oo ah alumaraau walculamaa waatiicu llaha waatiicu rasuula wa ulul amri minkum waa culamada iyo umarada culammadu meel alla meeshay joogaan waa inay maanta dowrkoodiibaa la joogaaye inay waxaweeyaan ay kaalintooda aada uga soo dhalaalaan waxaan ugu dambaysiinayaa oo inay ogaadaan culamaa usuu meel alla meesha ay joogaan waxaan culamaa usuu u leeyahay waxa ummadda kharibaya oo dadka marin habaabinaya oo ridada been u sheegaya oo culammadaas waxaan leenahay balaacimada waxa weeyaan oo waxaweyaan ka mithli balcaam ibnu baacuura waxaan leenahay marin habaabinta waxba ku keeni maysaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagaa idin sheegay in taxmil calayhi yalhad ow tatrukhu yalhad kamatali ximaari yaxmilu asfaara alla subxaana wa tacaala waxaan idi waxaweyan weydiisanaynaa biasmaa ilxusna wa sifaati ilculaa saad diinta carabka aada ugu macnaa ugu jaa-ifaynaysaan ee waxa weeye carabadiina iyo dhibaatada aada ku haysaan iyo noloshiina ilaahay subxaanahu wa tacaala mid baabaaday inuu ka yeelo qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uu runtii waxaan joognaa munaasabo muxuu ahaa soo dhoweyn waa walaayadii culummadii maadaama maalmahan xoogaha la kala maqnaa walaayadan haddee culummadii oo shirka ka soo laabatay maanta haddana waxaa weye liqaa iyo kulun ayaa laisugu yimid ujeeddadana waa laba arrimood haddee in laiswaraysto maadaama xoogaha la kala maqnaa culammadada shirkii weynaa ay ka yimaadeen muctamarkii culammada iyo haddee wixii shaqo ahaa oo marka horeba socday in dacwadii in haddana la sii wado walaayada waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo haddana culamada maanta martiqaad ay u sameeyeen waa wax ilaahay looga mahadiyo intaa kadib haddee muctamarkii culammada dadku way la wada socdaan waxaa ka dhacay runtii muctamar aada u weyn nabigu wuxuu yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana xaqiiqatan waxaana dee halkaa ka soo baxay wax runtii ummadda anfici doona fi dunyaa waalaakhira maxaa yeele culummadu waxa weye dowr weyn bay leeyihiin saciid ibnu jubayr yaa waxaa la weydiiyey maa calaamatu halaaki innaas macnaha dadku markay baaba'ayaan ama ay halaagsamayaan calaamada lagu garto qaala wuxuu yidhi idaa halaka alculamaa ummaddu haddii culummadu ay waayaan oo culummadu ay baabaa dadkaana way baaba'ayaan dadku waxaa indhawaaday culammadii laakiin maanta alxamdulilah culamo rabbaaniyiin ah oo raggi dee halkaa isugu yimid oo boqolka muctamarkaa isugu yimid waa wax runtii ilaahay looga xamdiyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa waxaasoo culamo ah ummadda ilaahay in u baaqi yeelo oo dee caalimiin oo rabbaaniyiin ah ilaahay baan weydiisanaynaa marka dee halkaa runtii diinta waxyaalaha lagu difaaco waa laba arrimood assinaan wasayf diinta waa lagu difaacaa oo dee in hub la qaato oo midka maanta taaganba waxaa kaloo lagu difaacaa alxujatu walbayaan gaalada mar walba shubhooyin bay keenayaan khawaarij baa laga hadlay murjia laga hadlay waxaa weye qolo walba dee xukunkeeda culammadu way caddeeyeen ayadoo dee bayaan oo luuqa soomaali iyo dee carabi ku qoranba runtii dee fadwadaas marka way soo baxday taana marka way u taagan yihiin waa wax ilaahay looga xamdiyo waxyaalo badanna dee waa laga hadlay oo duulaankan oo gaalada dee ay ku soo duuleen hadday tahay fikriga waxyaalahan marka ay adeegsadaan waxaa ka mid hadmu diin bismi diin waxa weye diinta in la dumiyo kuwa sheeganaya diinta magaceedii in marka lagu dumiyo waa asaaliib gaaladu markay adeegsadaan taana dee waa laga hadlay oo dee fikriga soo dhoweyntii markaan ka soo laabanay shirkii aan kasoo laabanay sida naloo maamusay oo markaasi naloo ikraamay allaha ka ajarsiiyo walaayada maxaan ku si wanaagsan bay noo ixtiraamtay arrintaasoo markaasi aan ku kala warqaadanaynay marka insha allah waxaa haddeertaan bilaabanayso dacwaadkii iyo masaajidadii iyo madaariistii iyo duruusihii socdeen inaan markaasi dib u bilaabi doono insha allah waxaan rajaynaynaa insha allahu idaa
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله لا أطيعه مؤمنين هداتين الله أطيعه رسول كيستنا أطيعه دادك أولي الأمر أنا أطيعه ninka caalimkiihi si uu dacwadiisa kor ugu qaado oo meesha rabtay u gaadho wuxuu u baahan yahay wixii hor istaaga ciddii ka leexin lahayd dacwadiisa isku gudubta waa kuu lahaa imaamkii weynaa ee laodhan jiray ibnu taymiya qawaamu diini kitaabun yahdi wa sayfun yansuru kafaa birabbika haadiya wa nasiira diintani waxay ku taagan tahay kitaabun yah kitaab waxauna wa sayfun yansur iyo seef u gargaaraysa oo u hiilinaysa wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira allah baa ku filan hanuunin iyo gargaari oo kitaabku wuxuu u baahan yahay seef garab taagan buu u baahan yahay haddii kaladoo kitaabkii akhrinaya ayaa mooryaanku intuu soo galu kaa laagaya kitaabku wayla dhici jirto si dowladdii militariga ahayd oo kaleeto qofku isagoo kitaab ku jira kitaabka laga laagahayo haddii laakiin kitaabku uu qori garab socdo kitaabka la hayo kitaabku tayuu yeelanaya intiiba ilaahay maanta waa ina siiyey kitaabun yahdiina waan haysanaa oo culimmadii baa inoo nool shalay waxaan dhegaysanayey barnaamij ay sii daayeen walaalaha idaacadda andalus barnaamijkaas aad baan ula yaabay shalay baan yar dhegaysanayay marka laqda yar baa aad ii soo jiidatay oo ku jirtay barnaamijka isaga shalay jumcada baxay wuxuu soo daayey cod uu leeyahay sheekh maxamed qutub uu leeyahay sheekhaas waa nin mufakir oo caalami oo aad iyo aad u weyn runtii sheekhin kutubtiisa markaad raajacaysa mar kasta wuxuu ku leeyahay ucdiiku mithaalan dadka muslimiinta meel kastay joogaan kelimadan jihaadka inay u istaagaan dadka muslimiinta dhammaantood waxaa waajib ku ah infaar inay qaataan oo ilaahay hadalkiisa ay qaataan infiruu khifaafan wahiqaalan wajaahiduu biamwaalikum qof laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuululahi dhowr baana lagula hadlayaa lama sheegin ree baadiyo lama sheegin ree magaalo lama sheegin shabaab lama sheegin cid kale ilaahay keliya wuxuu sheegay ummad islaam aho laa ilaaha ila allahu lahum kufaarba ahayn inay baxaan oy jihaad aadaan aayaddaas aakhara markii la tago qof walow ma maqasha yaa lagu dhihi doonaa haa waa maqlay ma akhrisa haa waa akhriyey ma ku camal fashaa kuu daba taalla haddii qof walow markaa tidhaaha anigu waana akhriye waana arki jira laakiin kuma camal falin waxa kaa qabsanaya adiga unbaa aqoon doono amaa haddii intaad aragtay aad akhrisay aad ku camal fashay ilaahay baad abaalkeeda leedahay awaamirta allana waad qaadatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله الإسلام بالبشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تتلو نصر